أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa laaluuj siisay shirkad laga leeyahay dalka maraykanka si saliibiga donald trump ay ugu qanciso in ciidamadiisa uusan kala bixin soomaaliya dagaalada ka halocaya dalka kongo ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqana dalkaas sarkaal ka tirsan maamul goboleedka ashaare dirarka ee puntland ayaa si bareer ah gaari u jiirsiyey wiilal dhalinyaro ah oo ka mid ahaa bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan wilaayada islaamiga gedo ayaa diya u kala qaaday laba beel oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebgebeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo uga door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa laaluuj siisay shirkad laga leeyahay dalka maraykanka si isliibga donald trump ay ugu qanciso in ciidamadiisa uusan kala bixin soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare iyada oo madaxweynaha cusub ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump uu dib u doorashadiisii ballan qaaday in ciidamadiisa uu kala bixi doono dalal badan oo ka tirsan caalamka ayay kooxda riddada soomaaliya walaac xoogan ka qabtaa in ciidamada ameerikaanka ah waddanka laga saaro wararka laga helayo magaalada washington ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay karaysatay shirkad ka shaqaysa arrimaha qareennimada taas oo ay siisay laaluush boqolaal kun oo dollar ah si trump ay ugu cadaadiso in ciidankiisa uusan kala bixin soomaaliya shirkaddan ayaa waxaa iska leh xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaana lagu magacaabaa b g r heshiiska lala galay ayaana soconaya muddo hal sanno ah kooxda riddada waxaa heshiiskaasi u saxiixay safiirka u fadhiya magaalada washington daahir xasan carab kaasoo shirkadda laaluush ahaan u siiyey lacag dhan lix boqoloo kun oo dollar kooxda riddada soomaaliya oo ku tirsan taageerada ciidamada maraykanka ayaa ka baqaysa in washington ay la baxdo askarteeda waxaana xusid mudan in maamulkii farmaajo uu sidan oo kale shirkadda ameerikaana ula galay heshiis balse uu ku guuldaraystay sannadii labada kun kow iyo labaatan ayayd markii madaxweynaha dowladda saliibeedda maraykanka donald trump uu ciidankiisa kala baxay soomaaliya balse uu dib u soo celiyey hogaamiyihii isaga xafiiska kaga dambeeyey mahadsanida caliyare dagaalada ka halocaya dalka kongo ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi sida uu ku waramayo cabduqaadir maxamed rabaani dagaalkan oo ah mid culus una dhexeeya kooxda fallaagada ma saddex iyo labaatan iyo ciidamada dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa qalqalgeliyey nolosha iyo ganacsiga magaalada goma ee dhacda bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo sida ay wararku sheegayaan colaadda ayaa gallaafatay nolosha in ka badan boqol qofood iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol oo kale halka kumanaan qof oo ay ku jiraan ganacsato soomaaliyeed ay ku qasbanaadeen in ay guryahooda ku xandhibmaan magaalada gooma oo ah xarun ganacsi oo muhiim ah ayaa hadda waxa ay wajahaysaa xaalad bani aadamnimo oo aad u daran boqolaal ganacsato soomaaliyeed ah ayaa ku go'doonsan xaafadaha iskuraranka ah ee magaalada gooma waxa ayna ka baqayaan in la dilo ama la xiro haddii ay bannaanka u soo baxaan dhammaan wadooyinka magaalada ayaa lagu arkayaa dagaalyahanada mucaaradka iyo ciidamada dowladda oo dagaalamaya goobjoogayaal ayaa sheegay in meydad fara badan ay daadsan yihiin wadooyinka islamarkaana ay cisbitaalada buuxsameen mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee bariga kongo ayaa warbaahinta u sheegay in ay hakad ku jiraan dhammaan xarumaha ganacsiga ayna ka baqayaan in hantidooda la boobo haddii ay dagaaladu sii socdaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan gooma ayaa si gaar ah u dareemaya saameynta dagaalka qaar badan ayaa lagu khasbay in ay joojiyaan ganacsigooda oo ay gabaad galaan maadaama rabshaduhu sii xoogeysteen magaalada gooma waxaa ku nool bulsho yar oo soomaaliyeed oo ka shaqaysa ganacsiga shidaalka iyo dhoofinta badeecadaha ganacsigeennu waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga shidaalka balse hadda wax walba waa ay joogsadeen ayuu yidhi zubayr xaaji oo ah ganacsado soomaaliyeed oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka soomaaliga waxa uu intaas ku daray in fallaagada ma saddex iyo labaatan ay gudaha u galeen magaalada kadib markii ay ciidanka kongo ay dib ugu gurteen jiidda dagaalka halka kuwo kalena ay dagaal la galeen kooxdan inkastoo ganacsatadu ay wajahayaan dhibaatooyin badan haddana zubayr waxa uu xusay in aysan jirin wax weerar ah oo si gaar ah loola beegsaday dadka soomaaliyeed soomaalida ku dhaqan bariga dalka kongo ayaa leh hanti lagu qiyaaso boqolaal milyan oo dollar badankoodna waxa ay ka ganacsadaan shidaalka oo ay isaga kala gudbiyaan dalalka afrika waxaase jira soomaali xoogsato ah oo iyana ka shaqaysta dheemanta uu dalkani hodanka ku yahay mahadsanid rabaani sarkaal ka tirsan maamul goboleedka shaarar dirarka ee puntland ayaa si bareer ah gaari u jiirsiyey wiilal dhallinyaro ah oo ka mid ahaa bulshada magaalada gaalkacyo haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka shahaadala dirirka ee puntland ayaa tacadiyo u geystay dad shacab ah oo ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taliyaha booliska maamulka ridada puntland qeybta mudug ayaa gaari si bareera u jiirsiiyey laba wiil oo dhallinyaro ah xilli ay mooto dhugdhugley la socdeen falkan waxaa ku dhintay hal ruux halka mid kalena uu si xun ugu dhaawacmay ehelka dhibanayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in taliyaha booliska gobolka mudug uu gaarigiisa si ulakaca ugu dhuftay wiilashan kadib markii la weydiiyeyna uu ku jawaabay in uu ka shakiyo mootada sidaa daraaddeedna uu u dilay dhallinyarada mootada la socotay hooyada dhashay wiilasha dhimashada iyo dhaawaca ku noqday falkan bahalnimo ayaa warbaahinta u sheegtay in wiilkii dhaawacmay uu ku dhibaataysan yahay isbitalka guud ee magaalada gaalkacyo islamarkaana mas-uuliyiinta maamulka ridada puntland ay diideen in magdhow ay ka bixiyaan weerarka anigoo eh ra'yi faarax dhaqane oo xaafadda xaarxaar ku nool waxaan ahay hooyo la dulmiyey la dulmiyo mooto ayagoo laba ah laba wiil ayagoo ahoo mootada caanooleyda saaran ayaa maxay ahayde jidka dhagacadde isgooska dhagacadde ay iskaga hor yimideen baabuur tiri f ah oo wiil uu wado gaariga taliyaha qeybta wado ayay iskaga hor yimideen wuxuu yidhi baabuurka waan ka shakiyey baabuurka waan ka shakiyey mootada mootada waan ka shakiyey waan ku dhuftay uu yidhi aniga wiilasha mootada markaan ka shakiyey ayaan ku dhuftay baabuurkii wuu iskaga tegey islaan islaameed oo laamiga fadhiyeen ayaa wiilkii wiilashii ku soo kala dideen hadday ku soo kala dideen wiilka dhintay baabuurka tire efka ee hoostiisaa laga soo bixiyey midkaygaana baabuurka tire efka intuu ku dhacay oo dhulka haddana kusii dhacay maxay ahayd lafihii ay bannaanka ay u soo baxeen askarta iyo saraakiisha maamulada ridada ee ka jira dalka soomaaliya ayaa tacadiyo joogto ah ku haya dadka shacabka ah ee ku hoos nool waxaana falkaasi usii dheer kufsiga iyo boobka ay u geysanayaan hantida bulshada aad baad u mahadsantahay waa xasaan wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaar lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan yaasir maxmed aynoo amaqaado kadib dagaaladii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada buuloburte ee wilaayadii hiiraan ayaa waxaa dagaaladaasi ka warbixiyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus sheekh guleed abunabhaan ayuu kaga warbixiyey dagaaladii shalay lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka beerayabal ee dhacaduleedka degmada buloburte ee wilaayadii hiiraan iyo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaaladaasi ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala waa sida aad u sheegtay shalay iyo maantaba waxa ay dagaalla ka socdeen u dhexeeya xaqa iyo baadilka deegaano u dhexeeya buloburde iyo halgan taqriiban meesha loo yaqaano beero yabaal dhulkaasay ka socdeen dagaaladu dagaalada khasaare badan baa ka dhashay cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan ee, cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimasho isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo sideed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac ee, hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira ee, mid laga gubay waa jira marka ee, inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta waaliga ayaa sidoo kale sheegay in allah fadligay ciidamada mujaahidiintu ay ku sugan yihiin goobihii shalay ay dagaaladu ka dhaceen guud ahaan maxamuud goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaalada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beero yabaal oo ah ee, qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu watacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horay ugu imaadeen iyo meelo kasii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku baktidayna baktigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allaana ku mahadsan subxaanahu watacaala dagaaladii shalay lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka beerayabaal ee dhacaduleedka degmada bulabirte ee bariga wilaayada hiiraan ayaa allah fadligii lagu dilay toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay labaatan kale oo ay saraakiil ku jirto waxayna sidoo kale mujaahidiintu dagaaladaasi kusoo qanimaysteen gaareen oo ha ah mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga gedo ayaa dib u kala qaaday laba beelo walaalaha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada ceelcadde oo wilaayadedii oo u kala qaadaysa laba beelood oo kale ah beesha baxawaadle iyo beesha bahaguleed oo ka mida beelweynta mareexaan ee degtay wilaayada gedo diyadan ayaa waxaa lagu wareejinayay beesha baxawaadle waxaana wareejinaysay beesha bahaguleed oo uu ka dhashay ninka dilka geystay qaar ka mid a odayaashii waxgaradka labada beelood ee diyada kala qaadanayay ayaa munaasabadda ka hadlay aniga oo maxamuud aadan cigaal ah beesha baxawaadle jooga degmada ceel cadde Ee, waxaan meeshaan u nimid oon u fadhinaa dhibkii hadda ka hor dhacay oo lagu dilay wiilkanagii walaalkana ahaa oo axmed cabdi maxamed ahaa oo laga dilay beesha baha guuleed wixii ay alla ku sababayn ahayd baxawaadle yaan maanta maxkamadan u joognaa magtii ayada ahayd bixinteedii xarakada horteeda inaan ku wareejinno goobjoogna ay ka ahaadaan walaalahayna nagala wareegaan baan u nimid geelaas boqol halaad buu ahaa ilaahay baa ku mahadsan boqolkii ayaga ahaa walaalahay shanay horey u cafiyeen ma ogiye intiisii kale haddaan wareejinnay xarakaduna goobjoog bay ka ahayd walaalahayna si kalsooni aho ula wareegeen annaguna si kalsooni ahaan u keennay aad baad u mahadsan tihiin cid walboy saas ogow waa laga heshiiyey walaalaa laga noqday uurkoolli baa laga noqday waxaan u fadhinaa diyadii ninka la yidhaahdo axmed cabdiyare oo soona garbaharey ku dhintay diyadiisii oo lagu xukumay shareecada islaamka oo maanta aan wareejinayno annagoo baxawaadle ku wareejinayno walaalahana bahaguuleed naqiibkeeda nuur cabdi aadan naqiibkeedaan ku wareejinayno aniga oo xuseen hurro weyrax walaalka waxaan leeyahay ma la wareegtay geeri boqolka ahaa oy noo cafiyeen shan halaad sagaashan iyo shan halaad oo lagu dhuftay lix boqol oo doolar lacag konton iyo toddoba kun oo doolare ayaan walaalka maanta ku wareejinayaa anigoo ku hadlaya afka baxa jazaakum allahu khayran waan la wareegnay een, diyadii een, axmed cabdi maxamed siraad oo walaalahan ilaahay subxaana watacaala gacantooda un uu sababsaday haddana si sharaf iyo karaamo leh ayay diyadiisi u soo bixiyeen annaguna waan kala wareegnay walaayada horteedana kula wareegnay een, degmada celcadde walaayada way mahadsan tahay walaalaheenna way mahadsan yihiin si sharaf iyo karaamo leh qurux badan bay noogu wareejiyeen muddadii ay ballan qaadeen bayna ku bixiyeen si fiican oo sharaf lehna noogu keen annaguna waan kala wareegnay horeyna walaalaan u ahayn haddaan walaalaan nahay wixii hore oo macnaha xajiin iyo na dhex marayna way dhammaadeen halkaana oga gudubnay wax dhib oona dhex yaalla ma lahan hawshaas way dhammaatay intii aan ogayna waan maqashaynaynaa Een, geelo boqol buu ahaa shan waan u cafinay sagaashan iyo shan halaadna hadday nagu wareejiyeen oo tahay lacagtoodu konton iyo toddoba kun anigoo ah cabdi maxamed siraad oo ah olodamkii wiilkii lagu dilay garbahaarey korkeeda axmed cabdi maxamed siraad aabihii ah u baxay gacantii baxawaadle annaga oo bahaguuleed ah Een, awalbo dad isla dhashay baana arrinta ayada ahayd waa laga biskooday Een, maxkamaddu een, waxay u xukumtay boqol halaad oo geel ah geelaas boqolka ah shan halaad waxaan u dhaafnay walaalahana baxawaadle sagaashan iyo shanta halaad oo kale waan kala wareegnay waxaana noo kala wareejiyey walaayada gobolka gedo maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka ayaa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka ku kala saara shareecada islaamka ugu dambayntii maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniha u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqana mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey si la mid a xaafadaha kale ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale dowladdiiniya u soo xidhay xaafadda heegan taas oo dhigatay xaflad uu farshaxan fara badan ka muuqdo islamarkaana mujaahidiinta furimaha ku jilba xidhan dhaqaale loogu wareejiyey munaasabadii gabagabada dowradan oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa ka dhacday howlka cusub ee macadka khadiija bintu khuweylid waxaana ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ugu horeyn qaar ka mid ah martidii munaasabada lagu soo marti qaaday ee u badnaa waxgaradka deegaanka ayaa goobta ka hadlay reer heeganow lambarkowa gallay aan markisaasiin lahaa xaafada mas-uulku ah oo qandahar la dhaho markuu maysin sheegay iskiirintin inshal furunteen iskirinaashi sameeye walkas abaabulo walkas sameeye ilaahay khayrsiin qaa fujiye madarasadana kidadaala mid ka mid a haweenka xaafadda heegan ee degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixisay dowradii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen haddaan ka warbixiyo annagoo ah gabdhaha xaafadada bu'aale joogna ayaa hantan waxaa noo socotay muddo isbuuca waxaa noo socotay dowraa noo socotay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadlayna culimmadii wakhtiga iyo juudiga nagu bixisayna ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo annagana ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo alladiina yastabicuuna alqawla fayatabicuuna axsana kuwa kuwa dhaqmee wixii loo sheegay dardaaraha qaata allaha naga dhigo iyagana ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro xilli adag oo subax salaad subax marka laga baxan noo geli jiray labaiyo tobanka hal saac aan kasoo bixi jirnay xilligaasi waa xilli adag oo dadku amana shaqo tagaan ama jiifkaba iskaga laabtaan marka waxaa ka faa'iidaysatay ugu yaraan boqol iyo labaatan dumar ah haddayna korba u dhaafaynin kelimaad kala duwan oo ay goobta ka jeediyeen haweenka xaafadda heegan ee degmada bu'aale ayaa looga hadlay arrinta falastiin sidoo kalena dumarka xaafaddan waxay tacsi ka direen geerida waaligii wilaayaadka islaamiga ah sheekh maxamed mire jaamac oo dhowaan ku shahiiday duqayn ay saliibiyiinta maraykanku ka fuliyeen qaybo ka mida wilaayaadka dalka ugu dambayn dumarka xaafadda heegan ee degmada bu'aale ee dowladda loo soo xiray ayaa mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyey lacag dhan kun dollar oo ay ugu talagaleen in ay jihaadka uga qayb qaataan sidii horey looga bartay waxaan kaloo kaga tacsiyeynaynaa wadaadkeenii sharafta badnaa ee sheekh maxamed shahiidkiisa ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay allaha ka aqbalo marka waxaan leenahay intaas kadib waxaa halkan laigu wareejiyey lacag kun dollar ah lacagtaasoo ay wareejiyeen gabdhaha gabdhaha bu'aale khaasatan xaafadda heegan bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan halkan ku wareejinaynaa lacag dhan kun doolar ayaga oo aan ah xaafadda heegan ee maxay ahayde lacagtaas hadda waxaan koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban allahu akbar
macnaha lacagta inaan tirinno nagama aha riyaa waxay naga tahay waayeel hortiisa caana lagu barxaabay soomaalidu tidhaahdaa marka ha dhowta intii la odhan lahaa tolob aarbaba sheeko sheekaiyo waxaa layska daba hadli lahaa waa warcad waagugu bariyey weeyaan sheekadu xaafadda heegan ayaa noqonaysa xaafaddii ugu dambaysay ee dowro loo soo xiro waxaana ay noqdeen kuwo xaafadaha kale hoggaanka u hayaa maadaama ay dhigteen xaflad heer sare ah islamarkaana mujaahidiinta ku wareejiyeen lacag kun dollar dhan mahadsanid bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu